Guddoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Shilin ayaa ka warbixiyay kormeer mas'uuliyiinta degmadu ku sameeyeen dhul dan guud ah oo laga asteeyay dhinaca bari ee magaalada. Dhanka kale, mas'uuliyiinta ayaa bulshada Cadaado la wadaagay amarro ku aadan hannaanka la doonayo in lagu deegaameysto dhulka.
dhulka cagafta lagu calaamadeeyey ee afarta dhinac ka calaamaysan ee masaajidka yarkaan hoos kaga soo rogan ee kana soo xiga dhinaca galbeed iyo dhinaca bari iyo waqooyi ka xiga masaajidka wadadana dhinaca uga badan ee koofureed dhulkaas waa dhul dowladda hoose ee degmada cadaad ay leedahay ee dadka calaamadaynaya dadka dhagaxda ku daadinaya dadka sheeganaya dhammaantood sheegashooyinkooda waxaweye wax kama jiraan wey waxaan rabnaa dadka dhulkii aa ilaahay ku imtixaanay inay dhulka cabirkiisa iyo ku-orodkiisa iska joojiyaan waddada iidoola dhulka ku soonkeeda ka xiga dhinaca bari waa dhul dawladdu ay leedahay oo saddexaas meelood u dhexeeya qofna yaysan raja ka gelin meel kasta oo madanaha dawladdu ku dhacay hadda ka hor waa dhul dawladdu ay si sharciya u yeelatay inta ka hartay dhulkana waa dhul bannaan qofkii u baahan dhul u baahan dawladdu inuu soo weydiisto maahana qofna iskama calaamayn karo waxaan rabnaa dhulkaas inay taliska booliska iyo hay-adaha amnigu ay ilaaliyaan